maalmahan kulahayn ka lahayn arrimo dhibaato ah ka jira deegaanadii hirshabeelle gaar ahaan degmada mahadaay go-aanadii kasoo baxay oo hanshir jilaa ka qabanay ayaan ka rabaa inaan ka hadlo kaasoo ah annagu waxaan nahay baarlamaan aan wakiil ka nahay bulshada hirshabeelle ayaan matelnaa wixii dhiba wixii koolkeeda inaan ka hadalno waxaan ka qaban karna ka qabanno waajibaadkeena dastuuriga uu yahay deegaanka degmada mahadaay deegaanada layidhaha sabacjisiiro waa deegaan weyn dad badan ayaa ku wada nool si nabadgelyaa walaalaha waxaa ka jiro barnaamij aada u xog oo ku saabsan dhul la kala boobayo iska horkeen bulsho sida hadda aan warka ku hayno deegaankaasi beero tacban dalag ku yaalo ayaa markii loogu falayaa dalagii waxaan iska horkeenayaa dadka deegaanka ahay ee walaalaha ahay waxaa loo kala qayqaybinayaa qabiil waxaa ka dhici halkaas ka dhici karo iska horimaadyo waxaa imaan kasta colaado arrintaas ayaan ka digaynay aan cambaarayn yaa waay cidda kala qaybinaysa ood eedaynaysaan waxaan waxaa ku muqle arrintaas mexrooga oo aan aan din iyo mabda iyo iyo islaamnimo midna ku salaysnayn waa waa shabaab ayaa gacan ka siinayo shaksiyaadka doonayo inay ummaddaas iska hor keenaan haddii aysan lahayn boobaan dalag dalag waxayo in dib loo gediyo oo loo falo waa arrin aada xun dhaqanaan ka mid ahayn ayaa gacan ka siinayo in shaksiyaad yaryar oo doonaya in ummadda iska horkeenaan dhulkaas marka aada leedahay waa la waa la waa la boobayaa oo waa la xugminayaa ama yacni dhibaatadaasi deegaan ahaan muxuu la egyahay dhul noocee masaafo ahaan maxaa igu sheegi kartaa dhulka waa laba boqol oo hektar ugu yaraan hadaynta meesha dib loo falayo oo dalaga ku yaalay dib makiin loo geylaysa xooga qoryo la wato waxuu ku yaalaa deegaanka sabcajasiida dadka meeshaas wada degan dhulkaasi dhibaataa hore ugu dhacday sidaa taariikh lala socoto qabiilaha isku dagaalay dib ayaa loo heshiisiyey xal ayaa laga gaaray wada dhaqan iyo wada noolaasho ayay dadkaas ku wada joogaan ma doonayna dhibaatadii hore u dhexgesiyay dib soo noqoto waxaan kaloon aan ugu mahadcelinayaa dadka odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi wada deganaay inay iska aragti ka aragti ka yihiin qalalkaas dhacay waxaan leeyahay arrintaas cid kastoo laku leh ha ka waantoodo dadka soomaaliyeed dagaal iyo qabiil iyo dhibaato way ka soo daaleen waxaan leeyahay qof kasta oo haminayo wuxuusan lahay inuu qaatay iimaanka alla hageliyo aadna waa ugu soo horjeednaa waxaana ku talinayaa shacabka ee halkaas degan inay nabadda ka wada kaashadaan inay wanaag ka wada shaqeeyaan in wixii xaqa iyo xaqdaradu ay kala saaraan inay amnigaasi ka wada shaqeeyaan iyo wada noolaasaa waayahay adinku hirshabeellaad tihiin maamulkii deegaankaasi ka talinayay ayaa tihiin marka ka maamul ahaan ma isku daydeen inaad dhex gashaan maxaa wax ugu qaban wayseen dadkii deegaanka ama odayaasha aad la hadashaan ama meeshiiba ad tagtaan runtii arrintaasi waa waa waa ka shaqaynay odayaasha dhaqankii iyo dadka deegaankaas ahaay isku fikir ayay ka yihiin waa shaksiyaad kaashanayo shabaab ayaa arrintaasi furanayo taasina xalkeedu ma aha mid hadda annaga aan weli u gacan gacan banaannahay